بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan lixdan askari oo lagu dilay weerar jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fulisay waddanka maali iyo mu'asasada azalaaqa oo soo bandhigtay muuqaalka weerar lagu qaaday maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso dowladda kanada oo doonaysa inay ku biirto samaynta nidaamka difaaca cusub ee maraykanka iyo trump oo shuruudo cusub hordhigay xukuumadda toronto netanyahu oo baarlamaanka yuhuudda ka hor sheegay inay xaqiijiyeen dilka sargaal sare oo ka tirsanaa kooxaha muqaawamada filistiina dowladaha reer yurub oo gebi ahaanba qaadaya xayiraadii hubka ay saarneyd xukuumadda kiyef xilli dowladda ruushka ay ku gacan seertay soo gebagabaynta dagaalka yukrain maxaan ka naqaanaa malabka lagu naanayso dahabka macaan ee waddanka afganistan sidee ayuu uga mid noqday masaadirta muhiimka ah ee wax soo saarka dalkaasi ahmiyad inteesa la-eg ayay bulshada afganistan siiyaan dhaqashada shinnida qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddobaatan iyo siddeedaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha dulxaj sannada hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka xukuumadda maali ay ku lahayeen deegaanka jawraa ee gobolka mubti weerarkaas oo dhacay isniintii aynu soo dhaafnay allah fadligii weerarkaas ayaa lagu dilay ilaa afartan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda ridada boomako iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen ilaa lix gaari halka goobta lagu gubay kow iyo labaatan kale oo saddex ka mida ay yihiin gaadiidka gaashaaman dhanka kale mu'asasada azalaaqah ayaa soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhig maleeshiyaadka xukuumadda ridada burkina faso ay ku lahaayeen mandiqad matayo muuqaalkan oo la daawan karo muddo shan daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya fadhiisimaha cadowga dagaal muddo socday kadibna waxaa allah fadligii u suuragelaysaa in gebiyahaanba ay saldhigga gacanta ku dhigaan الله ناجزهم وكم أزرى بهم جعفر وذاق الفرس صولتهم آذلوا بعدها قيصر فسارع يا فتى الإيمان للعلياء قم واظفر فأنتم ذخر أمتنا بكم راياتنا تنصح بقرآن وإقدام سنمحو الشر والمنكر سيمضي ركب دم بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaatan iyo siddeedaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadeennii siddeed iyo toddobaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa la dagaalanka xadgudubka dhaqaale iyo farqiga weyn ee u dhexeeya taajirka iyo saboolka sababo badan iyo saamaynta ilbaxnimada reer galbeedka owgeed ummadda carabta waxay u barteen nolol raaxa leh oo ku salaysan nasasho xaddaaf ah waxay ku isticmaalayeen qarash fara badan taasoo xadgudub iyo tagrifal ku ah hantida uu allaah siiyey waxayna intaasoo dhan u samaynayeen si ay ugu adeegsadaan shahwadooda uguna faanaan iskuna muujiyaan haddaba dhanka kale raaxadaas iyo noloshaasi xaddaafka ah waxaa jira gaajo qaawanaan iyo saboolnimo xun oo lagu arkayo magaalooyinka waaweyn ee carabta waxayna indhaha qofku qabanayaan muuqaallo xanuun badan kuwa oo uu qalbiga la tiiraanyoonayo ceeb darteedna madaxa hoos loola foorarinayo halkaas waxaad ku arkaysaa nin haysta dhar iyo cunno dheeraad ah oo uusan garanayn xitaa si uu u isticmaalo isla markaana waxaa la arkayaa nin reermiyi ah oo aan haysan xitaa qutulyoomkiisa iyo wax uu jirkiisa ku asturo waxaa kaloo halkaa ka muuqda umaro iyo maalqabeenno carbeed oo fuushan baabuur u dheeraysa sida dabaysha oo kale iyagoo si xawaare leh ku dhex maraya waddooyinka iyadoo dhinaca kale aad arkayso koox dumar ah iyo carruur haysta dhur duugoobay oo googo'ay wayna ordayaan iyagoo raadinaya lacag yar oo ay ku soo gataan wax ay cunaan inta ay magaalooyinka carabta isku sidkan yihiin qasriyo dhaadheer iyo baabuur raaxa leh guryo dumiraba oo ciriiri ah mugdi ah oo aan la seexan karin marka ay intaasi jiraan dad dharag la daacanaya iyo kuwo kale oo la taagdaran gaajo oo hal magaalo ku wada sugan markaas waxaa furnaanaya albaabada shuuciyada kacdoonnada qalalaasaha iyo walbahaarka kuwaasoo aysan hor istaagi karin dacaayad iyo awood ciidan haddii nidaamka islaamka ee quruxda badan cadaaladda ku dhisan uusan ka hirgelin dhulkan waxaa beddeli doona nidaam cadaaladdarra ah oo dulmi iyo qasab ku dhisan waana ciqaab xagga allaah uga imaanaysa bulshadaasi waana jawaabtii rabbaaniga ahayd ee ka dhalanaysay fawdada iyo sinaan la'aanta markana dhegaystayaal qoraagu wuxuu isdultaa ku samayn doonaa ka takhalluska noocyada kala duwan ee eexashada waxaa jiray wakhti taariikhda carabta soo maray oo nolosha ay ku tiirsanayd hal qof oo keliya kaas oo ah khaliifka ama boqorka ama koox yar oo wasiirada iyo wiilasha boqorka dalka oo dhan waxaa loo tixgelin jiray inuu yahay hanti gaar ah oo uu leeyahay qof dadkaasi ka mid ah ummadduna waxay ahayd dad u shaqeeya ama addoommo ahaan u hoos yimaada qofkaasoo keliya ayaa sida uu doono u maamulayay hantidooda dhulkooda naftooda iyo mustaqbalkooda ummaddii uu xukumayeyna waxay uga dhignaayeen sida inay yihiin hooskiisa oo kale noloshooduna waxay ka dhignayd sida inay tahay qayb ka mid ah noloshiisa dhammaan taariikhda cilmiga suugaanta gabayada iyo wax soo saarka ummaddaasi waxay ku wareeganayeen hal qof qofkaasina wuxuu ahaa mid seedareeyey shacabkaasi sida geedka weyn uu qoraxda iftiinka iyo hawadaba uga qariyo dhirta kale ee yaryar ee hoostiisa ka baxda sidaa darteed ummaddu waxay ku milantaa qofkaas waxayna noqotaa mid tabar daran aanan lahayn aqoonsi rabitaan iyo xorriyad midna nolosha dadka waxay ahayd inay u shaqeeyaan qofkaasi boqorka ama wasiirka ama amiirka ah beeralaydu waxay u shaqaynayeen si uu isagu ugu raaxaysto tacabkooda ganacsatada iyo farsamayaqaanaduna sidoo kale qoraayaashu waxay wax u qori jireen isaga gabyaayaashuna isaga ayay gabayo u curin jireen hooyooyinkana isaga dartii ayay carruurta u dhalayeen raggu isaga dartii ayay u dhiman jireen ciidamadana isaga dartii bay u dagaalami jireen dabiicadda oo dhammi waxay u adeegaysay isaga dhulku wuxuu soo saarayay khayraadka ku hoos jira badduna waxay soo qufaysay nacfiga si uu isaga uga faa'iidaysto ummadda oo ahayd tan wax soo saarka leh iyo sidoo kale tan dadaalka leh waxay ku noolayd nolol saboolnimo iyo is-addoonsi ah mararka qaar dadku waxay ku qanacsanaayeen wixii ka daata xeerada uu ku cuntaynayo boqorka iyo wixii ka soo hara waardiyaashiisa kadibna way uga mahad celin jireen haddii laga reebana way dulqaadan jireen xitaa insaaniyaddii waa laga tirtiray dadku waxay ku tartami jireen laablakaca iyo dhagarta si ay u helaan fursad ay ugu dhowaan karaan boqorka xilligaasi mugdiga ahaa wuxuu qaatay muddo dheer oo wuxuu ku faafay bariga wuxuuna raadadkiisa ku reebay nolosha ummaddan suugaanta dhaqanka iyo bulsho wadaagga carabta ilaa maanta waxaa wakhtigaasi tusaale cad u ah kitaabka caanka ah ee alfu leylatin waleylah oo si farshaxan leh u sawiraya noloshii xilligaasi iyo kitaabka loo yaqaano al akhaani سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeennii siddeed iyo toddobaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada xalqadan midda xigta ayaa noo balana sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan ku falanqeenno canaawinta waaweyn ee ay baahiyaan wargeysyada ugu afka dheer dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa kanada oo doonaysa inay ku biirto nidaam difaac oo uu maraykanku samaysanayo iyo trump oo laba doorasho midkood hordhigay dowladdan sida ay baahiyeen jariirada ay ka mid yihiin new york times iyo the guardian madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay jeediyey hadal ku socday dowladda kanada iyo rabitaankeeda ah inay ku biirto nidaam difaac oo uu trump toddobaadkan horaantiisii ka dhawaajiyey in maraykanku uu dhisanayo kaasoo sida sheegay ku kacaya in ku dhow hal trilyan oo dollar waxauna awood u leeyahay nidaamkan difaaca hawada ayuu madaxweynaha maraykanka leeyahay in uu ka hortago haddii xitaa dowladaha dunida oo idil ay ku soo tuuraan gantaallo kala duwan haddaba dowladda kanada ayaa muujisay rabitaankeeda ah in ay ku biirto hanaankan difaac ee uu maraykanku dhisanayo balse trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo saaray hadal ku socda xukuumaddan waxauna sheegay in laba midkood ay hor taala dowladda kanada waa midda koowaadii in ay bixiso ilaa lixdan iyo kow bilyan oo dollar haddii ay doonayso ku biirista awooddan difaac ee uu maraykanku dhisanayo waa midda labaadee ayuu trump leeyahay in kanada ay ka mid noqoto maraykanka sidaasina ay ku noqoto gobolka kontoni koowaad ee maraykanka labadan waddo oo keliya ayaa u furan kanada ayuuna leeyahay madaxweynaha aqalka cad warkan ka soo yaray trump ayaa dhaliya hadalhayn xooggan iyadoo dad badani ay su-aalo ka keeneen suuragalnimada iyo ujeedka dhabta ah ee ka dambeeya dalabka trump wakhtigan la joogo dowladda kanada kama aysan bixin wax jawaab rasmi ah hadalkan ka soo yaray madaxweynaha maraykanka hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in arrinkan uu yahay mid dowladdu ay u muuqatay in ay si aad ah uga fiirsanayso waxay gunaanadkii majalladahan leeyihiin waxa uu trump mar kale muujinayaa sida uu u arka siyaasadda dibadda iyo xiriirka waqooyiga ameerika isagoo hoosta ka xariiqaya in amni la wadaagidda dal kale ay tahay il dhaqaale oo durdur ah netanyahu oo saacadihii lasoo dhaafay baarlamaankiisa ka hor sheegay dilka maxamed sinwar haddaba maxay muqaawamadu ka tiri arrinkan waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida ay baahisay majalladda maalinlaha ah ee new york times ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa saacadihii lasoo dhaafay baarlamankiisa ka hor sheegay in xaqiiqo ay tahay oo ay dileen maxamed sinwar oo la dhashay yaxya sinwar waxa uu netanyahu sidoo kale sheegay in ay tani xaqiijiyeen ciidankiisa gaarka ah ee ka howlgala marinka khaza maxamed sinwar ayaa inta badan sida taariikhuhu ay xusayaan waxa uu laf dhoongashi ku noqday maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoona la rumaysan yahay inuu yahay maskaxda ka dambeyso weeraro badan oo ka dhacay gudaha maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaasoo dhegta dhiigga loogu daray sahayno fara badan kooxaha muqaawamada filistiin ee ka dagaalama gudaha marinka weli ma aysan bixin wax xog ah oo ku saabsan maxamed sinwar balse waxaa xusid mudan in usaame xamdaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee kooxaha muqaawamada filistiin kuna sugan meel ka baxsan khaza uu toddobaadkii hore sheegay in been abuur ay tahay sheegashada maamulka gumaystaha yuhuudda ee ah in uu dilay maxamed sinwar waxa uuna xaqiijiyey ninkan in sheegashooyinka sahaynada ee arrinkan uu yahay ujeeddo siyaasadeed oo ay ka leeyihiin inay ku niyadjebiyaan shacabka reer filistiin gunaanadkii warbixinta new york times waxay xusaysaa in falcelino kala duwan ay ka dhasheen hadalka ka soo yaray netanyahu iyadoo qaar ka mid ah falanqayaasha siyaasadda bariga dhexe ay sheegayaan in hadalkan uu u badan yahay mid netanyahu uu doonayo in uu ku muujiyo guul siyaasadeed gaar ahaan xilligan oo uu ninkan wajahaya cadaadis xoogan oo siyaasadeed reer yurub oo guud ahaantood qaaday xayiraaddii hubka noocyadiisa kala duwan ee la siin jiray ukrain haddaba tani cirka miyay sii gelin doontaa xiisadda ka dhexaysa xukuumadaha kiyef iyo moscow sida uu daabacay wargeeska aibiber ee ka soo baxa magaalada london ee dalka ingiriiska dowladaha reer yurub ayaa guud ahaantood waxay si wadajir ah saacadihii lasoo dhaafay u qaadeen xayiraaddii ukrain ka saarneyd in la siiyo hubka qaarkii oo aysan helin in muddo ah sida lagu sheegaya warbixinta jariiradan waddamada reer galbeedka oo ay hormuud u yihiin ingiriiska faransiiska maraykanka iyo jarmalka ayaa qaaday xayiraaddii horey loogu xadiday hubka ay ukrain siinayaan gaar ahaan marka laga hadlayo gantaalada jara masaafooyinka fogfog dowladda ukrain ayaa horey u heli jirtay hub noocyadiisa kala duwan balse laga xadiday hubka qaarkii sida gantaalada jara masaafooyinka fogfog waana xayiraadda hadda ay dowladahan sheegayaan in ay ka qaadeen xukuumadda kiyef go'aankan ayaa lagu macneeyey mid lagu kordhinaya awoodda kiyef lagagana hortegaya weerarada joogtada ah ee uu ruushku ka fulinayo gudaha waddankan waxauna fursad siinayaa ayay warbixintu leedahay dowladda ukraine oo awood u yeelan karta in wixii hadda ka dambeeya ay fuliso weeraro xoogan oo ay ku gaarayso bartilmaamidyo cusub oo ku yaala gudaha ruushka sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan dowladda jarmalka waxay tallaabadan saameyn xoogan ku yeelan doontaa bartilmaamidyo xasaasi ah oo ku yaala gudaha ruushka sida saldhigyada muhiimka ah iyo garoonnada diyaaradeed sida eagles iyo marzofkis oo lagu tilmaamo tiirarka istaraatiijiyadeed ee xukuumadda moscow gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa korarka awoodda militari ee ukraine in sare ay u qaadi doonto xiisadda siyaasadeed iyo midda militari ee ka dhex oloolsan iyaga iyo moscow iyadoo waxaa loogu yaro beesha caalamka ay si dhow ula socon doonto weerarada ay qaaddo kiyef iyo dharbaaxooyinka ay soo celin doonto dhiggeeda moscow guud ahaan dhegaystayaal inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag maxaan ka naqaanaa malabka lagu naanayso dahabka macaan ee waddanka afghanistan laga soo saaro sidee ayuu uga mid noqday masaadirta muhiimka ah ee wax soo saarka dalkaasi ahamiyad inteesa la eg ayay bulshada reer afghanistan siiyaan dhaqashada shinnida warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarits cabduqaadir kaabul markaad uga ambabaxdo dhanka baadiyaha fog ee dalka afghanistan halkaas oo ku yaalaan dooxooyinka ku fidsan gobolka heraati beeraha sacfaraanka dhulka biyo-degaanka ee gobolada baalkh nangahaar iyo takhaar buuraleyda dhulka badakhshaan iyo banaanada ku wanaagsan beerashada ee deegaanada gobolka luqmaan waxaa kasoo ifbaxday sheekada shinni iyo adkeysiga dad isku tashaday oo horumaro ka rajeynaya waxsoosaarka malabka deegaanada aan soo sheegnay ee gobolada afghanistan malabku keliya kama ahan cunto balse sidoo kale waxay ku naaneysaan malabka dahabka macaan sababo ku aadan isha muhiimka ah ee uu ka dhigan yahay iyo dhaqaale ahaan dakhliga uu siiyo kumanaan qoys oo ku nool dalkan ku tallaabsanaya horumarada kala duwan ee siyaasad ahaan iyo dhaqaale intaba islamarkaana cagaha kala soo baxaya dib u dhacyadii ay sababeen maraaxil hore oo ay duulaan salibiya ku joogeen gumaystayaasha reer galbeedka iyo xulifadooda haddaba horu socodkan xagga xusaarka malabka ee ka jira afghanistan waxa uu ka dhigan yahay hidanolooleed soo cusboonaanaya waa wax soo saar iyo farsamo dhaqan oo lagu noolaan karo eena kasoo borqaan farxadda iyo isku filnaansho gudaha dadka deegaanka ah daryeelka shinnida waxa uu had iyo jeer qayb ka ahaa hidaha iyo dhaqanka miyiga ee afghanistan hase yeeshee tobanaan sano oo uu dalkaasi duulaan ku haystay gumaystihii liibiga ee reer galbeedka kadib waxaa haatan dib u soo noolaatay farsamadan iyadoo sabab u tahay korarka baahida malabka saafiga ee rabaaniga ah iyo fursadaha dhaqaale ee waara ee dhaqashada shinnida laga helo laga bilaabo gobolka haraat oo dhanka galbeedka ah ilaa nangahaar oo ah bariga afghanistan iyadoo lasii marayo gobolada baalkh badakhshaan iyo takhaar shinileyda ayaa dadaal xoogan ugu jira inay xirfadan u bedelaan il dhaqaale oo awood u leh la tacaalidda isbedelada jira baahida xagga malabkana dabooli karta misbaaxuddiin mustaciin oo ah afhayeenka wasaaradda beeraha waraabka iyo xoolaha ee afghanistan ayaa wareysi gaar ah oo uu bixiyey waxa uu ku sheegay in waxsoosaarka malabka uu kordhay boqolkiiba shan iyo toban sanadkii labada kun afar labaatanka isagoo gaaray laba kun sideed boqol iyo lixdantan taas oo sabab u tahay qaybinta laba boqol iyo soddon iyo toddoba kun oo sanduuq shinni ah iyo bixinta dowraad ballaaran oo lagu tababaray boqolaal dadka shinileyda ah ee ka shaqeeya gobolada ugu muhiimsan ee ku horeeya waxsoosaarka malabka waxaa la filaya in intihaajka sanadkan labada kun shan iyo labaatan oo u dhexayn doono laba kun iyo sideed boqol ilaa saddex kun oo tan iyadoo lagu saleynayo isbedelada hadda jira marka laga hadlayo gobolka haraat oo dhaca galbeedka afghanistan waxay wilaayadan xarun istaraatiijiyadeed oo muhiim ay u tahay waxsoosaarka malabka iyadoo arrinkaas ay u wacan tahay cimilada dhexdhexaadka ah iyo beeraha sacfaraanka ee caanka ku tahay gobolkan ayaa sanad waliba waxaa kasoo go-a laba boqol ilaa laba boqol iyo konton tan oo malab ah kuwaas oo kasoo baxa ilaa labaatan iyo shan kun oo sanduuq oo shinni ah maxamed yaasir jamshiidi oo ka mid ah dadka ka shaqeeya dhaqashada shinnida kana soo jeeda degmada gooryaan ayaa yidhi waxaan ku bilaabay shaqadeydan lix koox oo shinni ah maanta waxaan leeyahay soddon iyo shan unug ama kooxood oo soo saarta afar boqol kilogaram oo malab ah sanadkii baahida loo qabo malabka zacfaraanka ayaa ah mid sarreysa balse qiimaha sanduuqyada shinnida ayaa weli ah caqabad sida uu sheegay jamshiidi oo sii hadlaya dhanka kale faadima cali zaade oo ah gabar dhalinyaro ah oo kasoo jeeda degmada injiil kana mid ah ganacsatada malabka ayaa waxa ay sheegtay in waxa ka dambeeyey markii ka qayb gashay tababar ee wasaaradda beeraha qabatay ay yeelatay haweeneydan ilaa labaatan kun koox oo shinni ah shaqadana waxa ay siisay ay tiri madax banaani dhaqaale iyo in aan dareemo in aan wax qabsan karo dhanka bariga afghanistan waxaa ku yaal gobolka nangahaar oo ka mid ah gobollada ugu caansan ee soo saara malabka sababo ku aadan dhulalka waadiyada ah ee qaniga ku ah ubaxyada bariga axmed miyakheel oo ah wiil dhalinyaro ah dib ugu soo noqday magaalada jalaalabaad isagoo ka imaanaya bakistan waxa uu lacagihii keedadka uu haystay ku maalgashaday soo iibinta toban kooxood oo shinni ah kuwaas oo soo saara boqol kilogaram malab ah sanad kasta waxa uu sheegaya in abaaraha ay yihiin kuwa cadays ku haya ubaxyada geedaha halka coladihii haysteyna uu ku tilmaamay in ay qayb ka ahaayeen maqnaanshaha tababarka arrinkaasoo soo koobaya awooddooda ku aadan inay sameeyaan xoojinta mashruucooda malabka inkastoo ay caqabaduhu jiraan haddana dhankiisa waxa uu axmed soo hindisay in la sameeyo mashruuc tababar oo la siinayo dadka ku howlan dhaqashada shinnida waxaana hadda gobolka nangahaar uu soo saaraa sanadkii boqol iyo konton tan oo malab ah kuwaasoo lasoo mariyo ilaa shan iyo toban kun oo sanduuq oo shinni ah waqooyiga afghanistan waxaa gobolka balakh uu astaan u yahay waxsoosaarka malabka ee waqooyiga dalkaasi iyadoona bii-ada dhulkaasi loo tixgeliyo inay tahay dhul ku habboon xanaanada shinnida gaar ahaan dhulalka ku wanaagsan beerashada ee qaniga ah zahra maxamedi oo ah gabar kasoo jeeda magaalada masaar shariif waxa ay sheegtay in markii ay qaadatay dooro lagu bixinayay tababarka sida looga faa'iideysan karo shinnida kadib ay yeelatay laba iyo toban kooxood oo shinni ah kuwaas oo soo saara sanadkii xaddii dhan boqol iyo labaatan kilogaram oo malab ah waxay haweeneydan sheegtay in kobaca waxsoosaarka malabka ee gobolka balakh uu dhan yahay soddon boqolkiiba taasina waxaa ku macnaysay rajo weyn oo usoo hoyatay mashruucooda waxsoosaarka malabka zahro ayaa hogaamisa koox dumar ah oo ay taageeraan guddiyo maxalli ah waxaana wilaayadan iyadoo la adeegsanayo siddeed kun oo sanduuq shinni ah ay soo saartaa sanadkii boqol iyo siddeetan tan oo malab ah iyadoo sidoo kale malabkaas loo iibgeeyo suuqyo dibadda ah dhanka badakhshaan oo ah gobol isna dhaca waqooyiga afghanistan waxaa malabka ka soo go'a dhulkaasi uu leeyahay dhadhan iyo xiise gaar ah sababo ku aadan ubaxyada dhulka buuraleedaha ee shinnidu ku nooshahay inkastoo ay halkaas ka jiraan taxadiyaad dhanka cimilada oo xoogan cabdilmajiid badakhsh oo kasoo jeeda magaalada faydaabaad ayaa sheegay in shan iyo toban kooxood oo shinni ah oo uu dhaqdo uu kasoo saari jiray boqol iyo konton kilogaram sanadkii hase ahaatee robabkii xooganaa ee labada kun labaiyo labaatanki hoos u dhac boqolkiiba konton ah u geysteen waxsoosaarka sida warka u dhigay kadib markii intaajka gobolkan hoos uga dhacay boqol saddex iyo tobantan sanadkii labada kun kow iyo labaatankii islamarkaana yimid afartan iyo sideetan sanadkii xigay waxaa markan waxsoosaarku bilaabay inuu si tartiib tartiiba uga soo kabsado hoos u dhaca waxaanu sanad kale soo dhaafay gaari toddobaatan tan talaabadan horumarka ayaa waxaa loo soobeeyey imaarada islaamiga oo kordhisay dhiirigelinta waxsoosaarka iyo sidoo kale dowraadka iyadoo dhanka kale ilaa toddoba kun oo sanduuq la keenay gobolka inkastoo marinada cidhiidhiga ah ee buuraleyda ay caqabad weli ku yihiin gudbinta malabka iyo suuqgeyntiisa dhanka gobolka luqmaan waxaa sanadkii ilaa afartan kooxood oo shinnaha laga soo saaraa lix boqol kilogaram oo malab ah gobolka takhaarna inkastoo ay ka jiraan abaaro xoogan iyo robeeri haddana waxaa socda dadaalada shinnileeda ee ku aadan waxsoosaarka raxiimullah oo kasoo jeeda degmada taalqaan waxa uu sheegay inuu mas-uul ka yahay labaatan kooxood oo shinni ah kuwaas oo soo saara laba boqol kilogaram sanadkii hase ahaatee jafaafka uu sheegay in uu sababay hoos u dhac soddon boqolkiiba ah raxiimullah waxa uu qayb ka yahay hay-ad maxalli ah oo gacanta ku haysa laba iyo toban kun oo sanduuq islamarkaana ka kooban shan boqol oo ruux kuwaasoo ka shaqeeya waxsoosaarka malabka waxaana si sanadaha usoo saartay hay-addan toddobaatan iyo shan tan kadib markii labada kun saddex iyo labaatankii waxsoosaarkeedu uu ahaa boqol iyo toddoba tan oo malab ah qayb ka mid a malabka gobolka takhaar waxaa loo gudbiyaa dhanka waddamada khaliijka iyadoo la marsiinayo dalka bakistan ugu dambeyn sanadkan labada kun shan iyo labaatan waxaa la filayaa in gobolka heraat uu soo saaro laba boqol ilaa laba boqol iyo konton tan oo malab ah gobollada nangahaar iyo balkh waxaa la filayaa in iyagana sanadkan ay soo saari doonaan xaddi ku qiyaasan boqol iyo konton tan badakhshaan oo toddobaatan tan halka luqmaan iyana la filayo in boqoltan ay soo saarto qidaacan muhiimka ah waxsoosaarka malabka waxaa ka shaqeeya wax ka badan toddoba iyo labaatan kun iyo toddoba boqol shinilere afghaan ah kuwaas oo lix boqol iyo konton laba ka mid ah ay yihiin dumar si gooniha uga tirsan ganacsatada mashruuca malabka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
hagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa io nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى